wacan oo wanaagsan waa markaliyo barnaamijkeeda toddobaadkii tegey iyo soomaaliya guud ahaan barnaamijkeeda toddobaadkii tegey iyo soomaaliya waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariya waryaheeda maxamed kaafi waxaana magaaladan atlaanta ku qaadiya yuusuf sheekh cadow waxaana soo saara anigoo cabdilcasiis siidi farsamadana waa maxamed suudow mayow ayadoo guud ahaan toddobaadadii tegey uu muran badan hareeyey baarlamaanka iyo dowladda ee ku saabsanaa heshiiskii dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay la gashay maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa ugu dambayn maanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu go'aan madaxweyne ku qaatay in go'aamadii horey ay u qaateen maamulkiisa iyo weliba maamulka puntland uu haatan noqdo go'aan isaga qaata ee aan baarlamaanka waxba looga sugin arrimahaasi haddaba dood ku saabsan arrinkaasi oo haatan soo ifbaxday iyo go'aanka weliba uu qaata madaxweyne xasan sheekh waa kan waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo inoo qaadaa dhigi doona guud ahaan arrimahaasi iyo waxa ku xeeran madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo saaray ugu dambayntii xeer madaxweyne oo ku meel mariyey hanaanka doorashada ee la filayo sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka inay ka qabsanto dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay go-aankan inuu qaatay kadib markii uu arkay isqaqabsiga ka dhex jira baarlamaanka iyo weliba qaabka baarlamaanka ay ugu muransan yihiin qodobadii horey ugu heshiiyeen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada madaxweynehu arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi isbuucii la soo dhaafay waxaa aad iyo aad lagu caddaatay inay aad iyo aad ugu culus tahay baarlamaanku inuu amuurahaasi go-aan degdega ka gaaro waanu ku kala ra'yi duwanaaday marka aniga oo ka fikiraya wakhtiga xadidan ee aan haysano anoo ka fikiraya wanaagga baarlamaanku inuu ku jiro in khilaaf wixii khilaaf keenaya ee sii kala wadaya baarlamaanka lafteeda looga turo anoo ilaalinaya danaha qaranka ee haddii go'aanadaasi ay hore u socon waayaan oo wakhtiga uu lagu yimaado khatarta dalka kusoo wajahan ama ku iman karta dalkeenna marka loo fiiriyo dhinaca wadajirka si wadajir ah in looga gudbo marxaladan adag muhiimadda ay leedahay iyo marka loo fiiriyo waxa ay naga sugayaan shacabka soomaaliyeed kulligood u dhegtaagayey sida dowladda soomaaliya ay xilligaan oo kale uga gudbi lahaydeen duruufaha qaarkood adag sidoo kale beesha caalamka iyo adduunyadii oo dhanana wada eegaysa oo leh bal ha lacabka soomaalidu bisayl siyaasadeed haddii ay gaadheen oo duruufaha adag ee soo wajahay ay ka gudbi karaan in kale waxaa ii caddaatay in ay adag tahay baarlamaanka federaalka in uu go-aan wada ogol ah dhexdiisa ah uu ka gaaro arrintaas madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale wuxuu caddeeyey in qodobkan isla maanta uu hirgalay maadaama asagu uu saxiixay madaxweynihii ugu sarreeyey dalkana uu yahay waxaan soo saaray xeer lagu meel marinayo heshiiskii madasha wadatashiga qaran madasha hoggaanka qaran ay ku gaareen dhaqangelinta doorashooyinka dadban ee laba kun iyo lix iyo toban dhacayo sidaas daraaddeed shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in arrintaasi ay halkaa lagu go'aamiyo halkaa ay mari doonto doorashooyinka ay dhici doonaan ilaahay idankiis waktigii loogu talagalay meelihii loogu talagalayna ay ka dhici doonaan jamhuuriyadda soomaaliyana ee dowladda soomaaliyana ay ka gudboonto xilligan xasaasiga ah oo mar walba xilligaanoo kale la soo gaarahay ay khilaafaad ad adag iyo kala qaybsanaan dowladnimada ay dhici jirtay taas anoo ka baqayno kana caranayno uga turayno baarlamaanka federaalka soomaaliya xukuumadda madasha hogaamiyaasha qaran rajada shacabkeenna uu ka qaba dowladnimada xeerkaas ayaan soo saarnay maanta ayuu dhaqangalayaa xeerkaas waxaan u gudbinay baarlamaanka waxaan u gudbinay xukuumadda federaalka waxaan u gudbinay maxaanku irahdaay shacabka soomaaliyeed dhammaantiis sidaas ayaa doorashada laba kun iyo lix iyo toban oo hore loosugu afgartay in ay tahay doorasho dadban oo dad badan soomaali ah daafaha kala duwan ee soomaaliya ku nool ay ka wada qayb qaadan doonaan sidaas ayay u dhici doontaa haddii alla yidhaahdo haddaba waxaa la isweydiinayaa madaxweynaha go-aankan uu qaatay muxuu u cuskaday waa kan afhayeenka madaxweynaha daa'uud aweys oo warbaahinta uu sheegay markuu arkay qodobada kow laba iyo labaatan toddobaatan iyo laba siddeetan iyo toddoba sagaal sagaashan iyo toddoba sagaashan iyo sagaal qofradda a iyo ba iyo i iyo boqolaad ee dastuurka federaalka ee kumeelgaarka ah markuu garowsaday kala duwanaanta fog ee ka dhex jirta xubnaha golaha shacabka ee ku saabsan hanaanka doorashada ee labada kun lix iyo toban oo abuuri karta khilaaf sii jiita moo sababi kara in aada loogu dibdhaco wakhtiga doorashada ee dastuurka tilmaamay sidaas darteed ay tahay lagama maarmaa in lasoo saaro xeer madaxweyne oo lagu dhaqangeliyo hanaanka geedi socodka doorasho ee labada kun lix iyo tobanka muddada loo xadiyo dadka qaar ayaa u arka madaxweynaha in go-aankan uu yahay mid uu ku degdegay oo uusan ku saxnayn waxaana sidoo kale dadkaasi ku doodayaan madaxweynuhu inuusan xaq u lahayn go-aan noocan oo kale ah inay gaa- inuu gaadho maadaama baarlamaanka soomaaliya ay haatan gacanta ku hayaan heshiiska horey loo gaaray sidoo kalena ay doonayaan inay go-aanka gaaraan garaad yuusuf maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed sidoo kalena arrimaha siyaasadda falanqeeya ayaa waxa uu yidhi sida maanta madaxweynuhu soo saaray uga hadlayay barnaamijka doorashada dalka ka dhici doonta diyaalleedma sanadkan aynu ku jirno mid aan xilligeeda la joogin ama aan waafaqsanayn dastuurka eh, dalka soomaaliya ee dawladda ku shaqayso iyo weliba eh, hanaanka la rabo hadda in dalka uu uga gudbo nidaamkan hadda uu uu- uu ku jiro oo la- la rabo in looga gudbo laba kun lix iyo toban lana soo xiro xildhibaano kuwa hadda bedela iyo nidaam kale oo dawli ah oo cusub marka waxaan isleeyahay een, madaxweynuhu waa ku degdegay weliba wuxuu kula degdegay een, awood isaga uusan lahayn iyadoo baarlamaanka soomaaliya uu sharcigu horyaal oo la rabo in baarlamaanku ansixiyo madaxweynuhu isaga ogsoon tahay uu sagaal iyo tobanka bishaan hadda aynu ku jirno oo khamiista hore ahayd uu baarlamaanka horteeda kana codsaday inuu inuu een, baarlamaanku ansixiyo balse uu ka dabageeyay hadda dekereeto uu uu ku sheegay xeer uu ku sheegay in madaxweynuhu uu isagu ansixiyey marka ani waxaan isleeyahay waa wax aad loola yaabo een, xilligan aan ku habbooneyn dowladnimada soomaaliya haddana soomaaliya la rabo in een, ay noqoto een, dowladnimo ayaeda isku taagta sharcigana ku dhaqanta marka waxaan isleeyahay waa sharci jebin aad u weyn oo madaxweynaha soomaaliya uu xilligan ku dhaqaaqay qaar ka mid a shacabka magaalada muqdisho ayaan ayaguna wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan arrintan laakiin aniga waxaan hubaa madaxweynaha waxaa doortay baarlamaanka soomaaliyeed baarlamaanku hadduu madaxweynaha doortay waxaa wax ansixin kara waxna diidi kara baarlamaanka soomaaliyeed cid kaloo waxna ansixin karta waxna diidi karta ma jirta madaxweynuhu baarlamaanka intuu aniga intuu u tago ma dhihi kara ila tahay inuu dhaho ee baarlamaan aniga codkayga wax lagu ansixiyo baarlamaanku waa nimanka madaxweynaha iska soo saaro ayagu soo axmediine jimcaale mar haddii baarlamaanku qaban waayo kaalinta looga baahna in madaxweynuhu sharci soo saaro waa wax fican ba qabaan waana loo baahan yahay waktigii way lumiyeen wakti badan bay lumiyeen maalmo badan bay haysteen waktigii way lumiyeen mar haddii waktiga lumayaan muddo badan buu madaxweynuhu baa soo dedejiye caalamkii baa yimid war degdegaa loo qabta sagaal iyo tobanka ayaa khasab noqotay in maaragtay la gudbiyo warkaan waana mahadsan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa horey ugu heshiiyey qaabka loo marayo doorashada sanadkan dalka ka dhacaysa ha yeeshee baarlamaanka soomaaliya ayaa arrintaasi wax ka beddel ku sameeyey waxaana arrintaasi ka biidiiday maamulada puntland iyo jubbaland kuwaas oo aanan weli wax wara ka soo saarin go-aanka madaxweynaha laakiin laga wadhoorayo go-aankaas sida ay kaga hadli doonaan maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho
Garai todo lugar, guarda será.